kusoo dhawo barnaamijka wasiir ugu horeyn waxaan rabaa bal inaad sharaxaad ka bixiso shirka halkan lagu soo gebagabeeyey ama ururka badaha dunida ee aad ka qeyb gelaysay waxyaabihii ugu waaweynaa ee looga hadlay shirka halkan aan kaga qeyb gelay waxaa shir hay-adda badaha adduunka ee i m oo la yidhaahdo general assembly ama shir guud ay yeelato wakti ayaa halkan lagu qabanaya xarunteeduna halkan waana jamciyadda qurmaan ka dhexaysa hay-ad ka tirsan oo u qaabilsan badaha adduunka marka xarunteeda halkana general assemblygeediiba halkan lagu qabanayay sanadkan shirkaasi ayaanu imi culeyskiisa iyo miisaankiisa waxaad ka fahmaysaa waktiga uu socday ayaad culeyska runtii uu shirkaasi leeyahay laga dareemi karaya i m oda waa hay-ad ama waxa weeyaan meel ay isugu kulmaan oo ay ku kulmaan dhammaan wadamada xeebaha leh iyo wadamada xeebaha runtii danaha ku leh ama badaha danahooda iskaleh ayaa ku kulma oo xubna ka ah marka waxaa joogay dhammaan xubnaha imdo dhan baa runtii kasoo qayb galay shirka waxaa la odhan karaa muhiimadda uu leeyahay iyo runtii tu soomaalida usii leeyahay baa la eegi karaa tuu leeyahay waxa weeyaan adduunyadii oo dhan wixii badanaynayay badu runtii waxay leeyihiin muhiimad gaara maanta addunyadu leeyahay waayo wax allaaliya waxa badeecada adduunka u kala gudbaya waxa safar u kala soconaya meesha ugu muhiimsan ee la isticmaalaya waa badaha sidaa daraaddeed dhaqaalo weyn ayaa adduunyada dal walba kasoo galaya dekedihiisa iyo badeecadaha gudbayay ganacsiga runtii kasoo gelaya dabeetana danahaas in lagu ilaashado oo dowlad walba ay ku ilaashato qaran walba ku ilaashado ayaa ururkan loo samaystay taasaana loo fadhiyey taasaana laga wada hadlay shirkan soomaalida haddii aan eegno wuxuu usii leeyahay xiise gaar usii leeyahay dowladda soomaalida waayo sidii runtii dowladdiisa dhexe ee soomaaliya markii ay baabaaday sagaashanaadkii dowladda soomaaliyeed weli sideed iyo toban sano ayaanay bixin qaaraankii loo baahnaa xubin walba inay sanadkiiba taasi wax iyo inay kasoo qeyb gasho oo danaheedana ka hadasho isla markaana ay ku difaacato runtii dhulkeeda iyo runtii badaheeda ay ku difaacato si may suura gelin marka shirkan iminka sidan uga soo qayb galo waxay ahayd maadaama badahana aynu ognahay runtii maanta xaalkooda siduu yahay iyo arrimuhu siduu yihiin inaanu kasoo qayb gallo ayaan go-aansanay waanu nimi waxaanu la nimi ugu horeysay in horta dib loo cusboonaysiiyo la yidhaahdo soomaaliya bosishankeedii ama booskeedii ay ku lahayd imooda ayay doonaysaa inay buuxiso waxay doonaysaa inay markaa wixii danaheeda runtii kaga hadasho markaa sideed iyo toban sano markii aanay bixin qaaraankii xubinimada dowladda soomaaliyeed taasi waxaa ka dhalanaya inay weydo dowladda soomaaliyeed xuquuqo badan oo ay ku leedahay ururkan xuquuqaha waxaa kamid a masalan dee inay codeyso in la doorto inay wax doorato ayaa kamid a imod waxay u egtahay dowlad oo kale ayay u egtahay runtii oo la dhisayo dhammaan hay-adaheedii institutionskeedii waxa la dhisayo marka dowladaha xubnaha intaa way ku tartamayaan sidii ay uga noqon lahaayeen xubin muhiima ay uga noqon lahayen bay ku tartamayaan waxna waa la doortaa inad doorato iyo in lagu doorto ayaa runtii ayaa ugu muhiimsan runtii xuquuqda taada muxuu yahay marka qorshihiina ma in deynta laydinka cafiyaa mise inaad iska bixisaan hore markii aan runtii ayaan u codsanay wasaarad ahaan oo qoraal aan ugu soo qoray presidentka imooda inuu laga dhaafo soomaliya u bahantay in laga dhaafo deynta faraha badan lagu yeeshay sideed iyo tobankaa sano laakiin marka halkanay noqotay in laga doodo anigu codsigeyga waanu geynay waanu ka hadalay laakiin dood dheer kadib sharci ahaan markii dib loo eegay xeerka imooda lacag la dhaafaa inaana jirinba ayaa caddaatay markii sidaas dhacday laakiin aanu anagu waxaanu ku doodnay markaa sideed iyo tobanka sano lacagtana lagu leeyahay haddana laga rabo sideed iyo tobankaa sano xuquuqdii aanu ayamo ku lahayn waajibaadkii haddaanu samayn weyno kasoo bix weynay xuquuqdaydina way maqnay sidaa daraadeed hadda kadib kama sii maqnaan karo xuquuqdaydii lacagtana diyaar baan u bahna inaan iska bixino haddii dee gabagabada noqotayo go-aanka inaan runtii weliba lama odhan fanalkii lama odhan laydinka deyn maayo laakiin waxa keiska soomaaliya waa la garawsaday inuu yahay macquul in la eego laakiin counsilka i m oda layidhi haloo wareejiyo go-aankama damaystir counsilkana halkana lagu doortay dadka imanaya counsilka dowladaha imanaya runtii wadahadal badan baa la galay oo gaargaara laakiin waxay u eg tahay inaan lacagta maadaama general assembly uu go-aan ka qaadan waayey inaan counsilka inaan go-aan ka qaadanayn oo runtii ay ku adkaan doonto laakiin dooda kadib waxaa naloo ogolaado si fiican laysugu raacay in aanu doorkeedii iyo xuquuqdeedii qaadano oo horta aanu codeyno maanta maanta laga bilaa waxle horta waa codan kartaa laakiin waa ina lacagta iska bixisaan marka sidaas waxay noqonaysaa maanta waa lagu sharfay soomaalida runtii inay codeeyaan waanaan codeynay oo doorashadan ka qayb galnay sideed iyo toban sano ayaana soomaaliya ka qayb galin doorashada imooda waana muhiim in doorashada imooda laga qayb gala waayo xaquuqdaada iyo danahaaga si aada u difaacato dadka aada dooranayso iyo dowladaha la dooranayo cidda aad adigu dhistay cidda codkaaga waa cid aad runtii wax gashatay oo aad maal gashatay oo hadhow kugu difaacaysa golaha waxaan la soconnaa in muddaba dekeda soomaaliya ay maamusho sharikadda albayrak ee laga leeyahay dalka turkiga ilaa iyo hadda maxay soo kordhisay oo aad tilmaami kartaan waa si fiican horta ridwaano shirkadda turkiga albayrak la yidhahda hadda kuwo saddex iyo toban sa saddex iyo toban bilood ayay gacanta ku haysay dekedda muqdisho macnaheedu waxa weeyaan sanad baa u dhamaaday berina way u raacday october ama november bay ahayd bishii labiyo tobnaad ee labiyo toban sixteens marka waxaan uga jeedaa horumar runtii markaa labiyo toban bilood sida ay u yar tahay shirkadaas intay ishabeynayso intay meesha hagaajinaysay intay runtii wax badan hawl marka la bilaabayo ee weliba nidaam hore laga guurayo nidaam cusub loo guurayo way adag tahay laakiin waxaan tilmaami karaa laba faa'iido oo waaweyn kow su-aal baa ah albayra ka hor dekedda muqdisho gacanta yaa ku haya dowladda soomaaliyeed dhexma ku haysa gacanta jawaabta wax weyn kuma hayn xeer jajab iyo nidaam kale oo dekedaha soomaalida iminka qaar badan ku jiraan ayay ku jirtay midda labaadna dowladda dhexe soomaaliya wax lacaga oo kasoo galaa dekeddu adeegyada ay samayso adeegyada ay samayso ma jirin laakiin maanta sanad kadib waxaa kow ah horta gacanta waxay ugu jirtaa dowladda dhexe soomaalida ugu jirta kadib cid kale maanta gacanta ugu jirta labo bil kasta marka ay dhammaato dowladda dhexe waxaa loo shubaa lacagta kasoo xaroota adeega ay dekedu samayso oo aan ku qiyaasayo inay mar walba udhexayso milyan iyo sideed boqol ilaa laba milyan inta udhexayso lacagtaas iyo sida loo maamulayana waxay ku jirtaa contracga lagula heshiiyey shirkadda albeerka dekedda muqdisho adeega ay samayso lacagta ka soo baxda qof soomaaliya oo wasiir ilaa maareeya ilaa qofka ugu hooseeya oo gala ay gacanta tigshaa ma jirto dhammaanteed contract waxaa ku jirta shanta bisha cusub inay ku shubaan account ku yaala ama dowladda ku leedahay central banka oo ay maamusho wasaaradda maaliyaddu sidaa daraaddeed hadda dekeddu adeega ay samayso waxa uu lafdhabar ka yahay dhaqaalaha dowladda soo gala midkamida waxaan la soconnaa in dalka ay ka jiraan dekado fara badan oo dowladdii hore ee soomaaliya ay dhistay dekadahaas marka ma wada shaqaysaan mise waa un dekado keligood iyana maaragtay iskood isku maamula oo heshiisyaday doonaanna geli kara ridwaano waxaan u malaynaya ina inaanay qofnaba ka dahnayn xaaladda siyaasiga maanta soomaliya ku jirta iyo sida ay waxyeen xaqiiqadu ay tahay waxaan uga jeedaa dekeduhu waxay ahaayeen hanti qaranka soomaaliyeed uu leeyahay oo aan cid gaar u ka sheegan kartaa jirin reer soomaaliyeed oo deked dhistay ma jiro laakiin dowlad soomaaliyeed oo deked samaysay oo qaran hanti somalida ku shameysa ayaa jiray laakiin markii waddanka burburka ku yimi waxaa xaaladii siyaasiga ee hadda taagan ayuunba dekaduna lamid yihin iyo qaabka loo maamulaya waxaa wax weyn oo runtii anigu aan aad iyo aad u calaamadeeya ah muddo iminka shan iyo labaatan sano ku dhow oo burburka dowladda dhexe soomaaliya u dhacay in aan weli deked soomaaliyeed dekedihii soomaaliyeed inay weli ku jiraan gacan soomaliya siday doonanba ku jiraan siyaabo kala duwan ha ku jiraan laakiin weli waxay ku jiraan gacan soomaliyeed taasi waxay noqonaysaa midda labaad haddana weliba ay kusii ficantay waxa weeyaan gacan soomaaliyeed ay ku jirteen way shaqaynayaan ha shaqeeyaane waxbay soo saareen waa la manaafacsanayaa ilaa iminka waxaa la odhan karaa runtii nidaam dhexe oo adag oo dekedaha soomaaliyeed oo dhan lagu maamula ma jiro oo wasaaraddeedu mas-uulkata laakiin haddana waxaa jira xidhiidh la barbar socda oo la midaba siyaasadda waddankaba lagu maamulo sida dowladda dhexe u maamusho waddanka soomaaliya si uu maamulkeeda ku yahay ayuunbay dekedana wasaaraddan iyo dekedahana maamulkooda ku yahay marar badan waxaa laydinku eedeeyaa inaydaan kontaroolin ama aydaan ilaalin badda soomaaliya waxaana la soconnaa inay jiraan kalluumaysi sharci darro ah iyo dhaqdhaqaaqyo fara badan oo ka socda maxaa diidan inaad badda soomaaliya ilaalisaan oo aada controlshaan aad baad umaadsantaha runtii waa su-aal aada u xiisa badan waya wax badanna u baahan in laga fahmo horta badda soomaalida marka marka laga hadlayo badda waa mas-uuliyadda koowaad ee wasaaraddan sida aada sheegayso baddu soomaaliya dayac badan baa ku jirta maanta dayacaan qarsooneyn ayay ku jirta wakti badan ay ku jirto dayaca waxaa ugu horeeya wasaaradda ka mas-uulka oo aan ka mas-uulka ahay in aanay ogeyn ama aanay awood u lahayn inay ogaato wax ka socda deke badaha soomaalida dhexdeeda marka haddii halkaa waxaa laga fahmi karaa wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka baddu oo mas-uul uga ah qaranka soomaaliyeed badaha haddii aanay ogaan karin waxa badda soomaaliyeed ka socda iyo biyaheeda wax soo galay wax ka baxay macnaheedu waxaad garanaysaa inaanay dayac runtii waa arrin hubaala oo in la qiro oo la calaamadayo bahan waxaan u malaynaya beriga dhulka beriguba laftiisu waxaa laga yaabaa tolow sidii u kontrolin runtiiyada qudheyda inaanu sidii loo baahnaa ahayn laakiin badda markaa anigu wasaaraddan markaan nimi waxaan runtii aada uga shaqeeyey o aad uga howlgalay oan cid walba meel walba maray aan cid walba kala hadlay in la sameeyo system lagu ogaan karo biyaha soomaalida yaa soo galay yaa ka baxay yaa ku jira hadday ku jiraan maxay ka samaynayaan maxay ka wadaan shirkado badan baan runtii markaa aanu aanu aanu xidhiir noocaasa la samaynay oo qalab noocaas la samayn karaa hadda waxaanu leenahay barnaamijyo laba ah ama laba qolo shirkad brivate ah oo jarnamal ah waxaan loo gula jiraa wadahadal inay sameeyaan system noocaas inay u sameeyaan wasaaradda ka sameeyaan oo lagu socon karo badda waxa ka socda la ogaan karo waxaanu kaloo mashruuc la wadnaa unsom ayaanu la wadnaa mashruuc iyo shirkadaho european ahoo iyaga la socda waxaanan u balansannahay wadahadalka iyaga kale ugu dhamaaday laakiin january tobanka cashe ugu horeeya ayaanu inaanu muqdisho isugu nimaadno oo ku kulanno aanu runtii aanu iskoognahay annagana hal arrin oo quran loo diro waxaa la yidhi meeshii qalabkaa lagu xiri lahaa diyaariya waa qalab runtii raadaara ah oo badda soomaalida oo dhan lagu kantarooli karo laguna socdo muddaba waxaa taagnayd muranka badda ee u dhexeeya soomaaliya iyo kenya dad fara badan oo soomaali ahna runtii welwel iyo shaki fara badan ayay qabaan wasaaradaadana dabcan shaqadeeda qaybta ugu muhiimsan waa arrinta badda maxaad qabateen ilaa iyo hadda maadsan tahay horta intaan taa ka jawaabin soomaalida mid baan ohan lahayo soomaalida waxaan ohan lahaa soomaalida waxay yidhahdaan ri waliba shilalka isdhigtuma lagu qalaa tru waa arrin dhaba weyn qaylada soomaalida ka baxaysa runtii waa la maqlaya laakiin waxaa fiican inay garowsadaan soomaalidu inay iyagu dalkooda bad iyo beri iyo cirba dayaceen waa mas-uuliyadda dadka soomaalida ama ummadda soomaalida mana qabsanan runtii laakiin arrintan aad weydiisay haddaan anigu waxaan ka ogay kaaga sheego khilaafkaasi waa laysku qabtay badda soomaalida qeyb ka mid a in kenya sheegatay oo dabeetana laysku qabtay oo dowladda somaliyadna ay diiday arrintaas taariikh dheer bay soo runta muddo dheer bay socotay laakiin waxay ku gabagabowday soomaalida waxay war shaarkaaga haddii lagu qabsado waa laga garbaxa taasi waxay ku gebagabowday in dowladda soomaaliyeed ay dacwad geysato maxkamadda adduunka ee cadaaladda dabeetana ay u sheegato keyskeeda keeskaasina iminka maxkamadda ku jira looyaro local iyo caalamiba runtii ayaa ayaa ayaa haya faylka soomaalida iyo doodiisa iyo iyo garnaqisa iyaga haya waxaanan u malaynayaa siday naga codsadeen waxay naga codsadeen halkaa inay arrintaasi ka socoto una malayn maayo runtii wadahadalka kenya inuu suuro gelayo waayo maxkamadda waxa ka horreeyey wadahadal baa ka horreeyey wadahadalkaasi labada dowlad ka dhexeeya wuu fashilmay sida xeerarka caalamiga ay dhigayaanna waxa weeyaan haddii khilaaf badi uu laba wadano derisa dhex maro marka hore waa in horta ay wada hadlaan waa inay isku dayaan khilaafaadkooda inay waxleeyaan taa waa lasoo maray oo kenya iyo soomaaliya way wada fadhiisteen marar badan isku noqnoqdeen way ku heshiin kari waayeen markay ku heshiin kari waayeen bay markaa soomaalidu qaada dowladda soomaalida qaatay go-aana inay markaa maxkamadda geysa geysay waana geysay haddana wuu ku maqanyay maxkamadaana laga fugeeyay waxaa noqotay aada iyo aad baa umahadsantaha wasiir